gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa si weyn uga hor yimid xubnaha guddiga doorashada gobolada waqooyi ee dhowaantan dowladda soomaaliya ay magacowday wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa dhowaan magacaabay xubno guddi doorasho loo xil saaray soo xulista xildhibaanada ku metelaya labada aqal ee baarlamaanka gobolada waqooyi waxaase guddiga la magacaabo ka hor yimid gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi gudoomiye cabdi xaashi oo waraysi siya idaacadda v o a ayaa ku gacan saaray guddiga oo magacaabo ra-iisul wasaaraha soomaaliya gudoomiye xaashi wuxuu sheegay inaan laga talagelin guddigaasi hanaanka loo maray iyo sida lagu soo xoray intuba hadda waxa weeye annagu waxaanu rabnaa moogtahay cid waliba hadda dowla goboleedyadii cid waliba iyadaa samaysanaysa xukuumaddu samaynaysaa ma jirto annaguna sidoo kale waxaanu rabnaa inaanu annagu samaysano guddiyada doorashooyinka waa intaas intaasaa naloo diidan yahay de waxaan filaynaa xaqna inayna ahayn markaas
laakiin laakiin maamul goboleedyadu iyagaa soo magacaabanaya waa runta laakiin markastahay somalilan si gaara loo eegayo maadaama adinku aysan somalilan idiin soo magacaabin guddiyo oo arrintiinu si gaar ahayd marka maxaa ku jaban haddii xubnaha xukuumaddeeda ku jira matalaan waxaan waxaan leeyahay xubnaha xukuumadda noogu jira wiilal dhalinyaro ah oo hadda la keenay oo aan dalkan waxay ka ogyihiinba jirin xubnaha la magacaabay ee guddiga doorashada hadda lasoo magacaabay maxaad ku salugteen waxaan ku saluugay waxaan war uga haynaa ma jirto wax alliyaale waxaan kala ogahay ma jiro weliba anigu waxaan diray guddi waan magacaabay aan diray lama soo qaadin kuma jiraan cidda magacowdayna ma aqaano marka xubnaha lagu daray guddigaasi sidaasaan ku diidanahay waxaan anigu qabaa waxaanu annagu wadajir u samaysano inaanu gudbinno oo nala tixgeliyo anigu cimrigayga halkan aan ku dhammaystay midnimo soomaaliyeed baan raadinayaa in maanta la yidhaahdo wax allayaale wax lagaa weydiinayaa ma jirto arrin aan u dulqaadan kara maaha laakiin hadda maanta ma rabo inaan hordhac sameeyo waa ii dambeeyaa warka aan odhanayaa wuu ii dambeynayaa adigase maanta intaasaan ku leeyahay aan kuugu joojinaya nama matalaan waxaan ka ognahayba ma jiro cid aad og tahay oo aad taqaana ayaa ku matala qaarkood waxaa laga keenay meelahaas war uma hayo ya cid ii sheegtay ma jirto cid igala tashatay ma jirto waxaanan isleeyahay dee ree waqooyiga halkii ugu sarreeyey baan joogaa oo ahayd in waxaa wax layga weydiiyo oo aan tala ku yeelano rofesor liibaan ciise oo daraasaadka sare ka dhiga jaamacadda muqdisho ayay v o da weydiisa wuxuu salka ku haya diidmada guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya iyo guddiga oo magacaabo ra-iisul wasaare roble doodan yani ka dhexaysa guddoomiyaha aqalka iyo xukuumadda ee ku saabsan yaa soo xulaya xildhibaanada iyo yaa oday ahaan loogala tashanaya sidii maadaama aysan maamul goboleed khaasa aysan mataqaana hadda jirin duruuftan la ogyahay xagga tani waxa ay salka ku haysaa khilaafkii ka dhexeeyey xukuumadda iyo maamul goboleedyada iyay ka dhexaysaa oo guddoomiyaha maxkamadda aqalka sare waxa uu fikir ahaan u janjeeray wax la yidhaahdo maamul goboleedyadii iyo khilaafka isku hayeen marka anu waxaan isleeyahay taasaa asal oo u ah markii hore lix iyo tobankii xulistii ahaydna dee waxaa jiray prime minister ku-xigeen ma jirin waxyaalo aqal sare oo kale ma jirin marka marka odayaal ahaan wixii odayaal oo waa lagu wada tashanayay yani marka arrintaas saas ayay asal ayay ku tahay marka waxay waa baqaayaadkii ka haray khilaafkaas rofesor liibaan ayaan weydiiyey halka wuxuu ku jiro xilli hadda loo diyaargaroobay qabsoomidda doorasho dhowaan lagu heshiiyo dalka inay ka dhacdo ugu dambeyn sideedda bisha february
su-aasha ah halka maxay maxay muxuu yahay kuula muuqdaa ani waxay ila tahay maadaama guddoomiyihii aqalka sare uu joogo oon hore u jirin sidoo kalena prime minister ku-xigeen uu joogo oo isaguna odayaasha dhinaca kasoo jeeda yahay sidoo kalena guddoomiyaha maxkamadda sare ani marka waxay ila tahay iyagoo saddexdoodaas in ay noqon karaan guddi ama xal u raadiya maxaa la yidhaahdaa arrimaha ee aanan yani maadaama aysan maamul gooni aysan lahayn lanna gobolladii oo dhan buu waxa waaye wakiil ka yahay guddoomiyaha maxkamadda sare laakiin qolo goonihiisana isku siin oo yacni saddexda ay noqdaan guddigii noqon lahaa ama talada ka bixin lahaa aniga sidaasa ila tahay xukuumadda ra-iisul wasaare roble ayaa dhowaan shaacisa magacyada guddiga doorashada heer federaal waxaana la sugayaa soo dhammaystirka maamulada qaarkood oo weli aan soo dhammaystirin waxaase la helay inay soo magacaabeen maamulada hirshabeelle koonfur galbeed iyo galmudug cabdulqaadir okey v o a muqdisho aad buu u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed cabdulle waxaa dhegaystayaal naga xasuusin ah in wariyaheenna cabdiqaadir maxamed cabdulle uu la xiriiray wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan dubbe si uu arrintan wax uga weydiiyo balse aysan u suurtogelin inuu taleefonka ka jawaabo